Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha la iibiyo noocyada kala duwan ee khudaarta suuqyada magaalada Muqdisho. Sare u kacan ayaa waxaa sababay maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, oo inta badan bulshada ku nool caasimadda ay u isticmaalaan cabitaan ahaan, iyo beerihii laga keeni jiray khudaarta oo aan helin biyo ku filan. Qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo ganacsatada iibiya ayaa ka warbixiyay waxa sababay sare u kacan ku yimid noocyada kala duwan ee khudaarta.
Hadda badeecadan waa qaali mideeda kale sida hore ma aha sida ramadaan loo galo way ka kacday intay aheedna way ka sara martay saas ayadoo taana hadda waa iskaga dhaqanaa alxamdulilah ilaahi waa nidin waagaan waxaan gedi jirnay laba doolar aan gadan jirnay maaskeeda hadda maaskeeda afar doolaraan sababay dadkii oo marka hore roob aan helin oo roob la-aan ku dhacday iyo webiga oon jirin oo beerihiina lagu tabcaayo ceel saas la ajigeed matoor marka la saaro waxaa ku baxaa shidaal qarash waxaasaa ku baxay saasay u sara kacday khudaarta furuujka horta sanadkii hore mise sanadkan sanadkan maasha allah waaye ummadda horumar ay gaareen khudaar waxaa la barta bacrimis eh khudaarta qajaarka sabarsaanta waxyaabahaas awal lama oqoo jirin barbanooniga sidoo kale doo qaaliyoobo wax jebinaya hadda la keena barbanooni same oo la samaynayo oo macnaha la abuuraya imaaday dhallinyaradayna wax noo barata maasha allah haddana babaayiga fuusidiis waa iska melyan batiiqoo kale toban iyo shan aa lagu soo qaadaa hal doolaraa la gadaa xamaali cashuur baabuur waxaasaa laga jaraa shan kun camal ah aniga kastoo kuwa yar yaraas kasoo qaada afar xaba hal doolar aan gado bambeelada lix xaba hal doolar yaryare mid la dhao midda waaweyn nus doolar xabadii isbaandheeska midriinida saytuunka waxyaabahaas hadda sanadkii hore sanadkaana laga fiicanya maahan oo alxamdulilah waa ilaah xaggiis qiimahana maasha allah maba la helaynba adig wax qaaliya oon la helaynaa jiri jira hadda waana la helaa waana iska macbil maahano haa waana qaali waana raqiis mana dhegana mana fogsano dadka midoo waxay gadaan kiilo laba doolara xabadii afar kun shan kun ay gataan midka ugu roon kiilo laba doolar waaye hadda waaba laga ilbaxa xabadaas miisaan oo u baxa madriinida saytuunka waxaas dhan miisaan hadda ku gadnaa hadda ani xaaladda ka ka warramo dhibaa lagu qabaa maciishadda hadda aaday u kacsan tahay siiba qudaarta horta maciishadda kale qudaarta ugu dhib badan isbaandhayska qudaarta cagaaran oo loo baahan yahay lagu afurayo way dhib badan tahay afar doolar saddex doolar waxyaalahaan dadka tabarta yaroo masaakiinta aysan ka bixi karin ay u badanta marka hadda ilaahay baa naga bixin kara soomahan ilaahay baan weydiisanaynaa marka hore soomankii hore intaa way ka roonayd marba mar way kasii darraaysa soomaha markaana ugu daranta suuqdan waxaa la dhahaa seebiyaano qudaarta ibi waxaa ka mid ah qaraha ujeedid oo qaymiisa ah afar doolar saddex iyo bar laba iyo bar laba doolar qaymaha u yar qaymaha waxaa kaleetaa aan gadaa sbondes wax la dhahayo waa kaa dambisha mid waxaan gadaa shan kun xabad shan kun mid waxaan gadaa laba xabad shan kun midna waxaan gadaa saddex kun